alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidii caadadaynoo ahaan jirtay bil kastoo rabadaan wakhtigan salaada casar ka dambeeya waxaynu qaadan jirnay duruusta xana ah sanadkan biidni illaahi subxaana wa tacaala duruusteenna taxanahay waxay ku saabsan tahay mowduuca aynu ugu magac darnay quutulquluub quudka iyo waxa quluubtu ay ku noolaato waxaynu doonaynaa inaynu la hadalno quluubta oo biidni illaahi subxaana wa tacaala aynu kula hadalno bimaa yuqawiiha wa yuslixuhaa wa yusayinuhaa waxay ku xoogaysato wax qurxiyo quluubta wax hagaajiyo oo toosiya wax quluubta ilaahay subxaana wa tacaala ku xidha wax ka dhiga quluubta mid ilaahay subxaana wa tacaala u dullaysan oo rabbi subxaana wa tacaala hayino ah waxaynu quluubta biidni illaahi subxaana wa tacaala ka waanin doonaa wax kastoo quluubta fasahaadiyo khariba wax kastoo daciifiya wax kastoo quluubtu ay ku bukooto ay ku xanuunsato darsigeennan maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala waa darsiga u horeeya waxaynu qeexi doonaa qalbigu muxuu yahay qiimaheebaase uugu fadhiyaa qofka bani aadamka noloshiisa adduunyo iyo noloshiisa diineed labadaba alqalbu waxaa looga jeedaa haddaynu soo gaabinno xubinta qofka bani aadamka ku taalla af soomaali ahaan aynu u naqaano wadnaha qalbigu waa wadnaha waxaana magacaa loogu bixiyey sida sheegaan culimmadu waa xubin isbedbedelka bani aadamka ku dhaca iyo go-aamada kala duwan mararka qaarkoodna isburinaya iska soo horjeeda ee qofku uu gaadho sabab ugu noqda maa sumiya alqalbu bi hada alismi ilaa litaqallubihi quluubtu inay isrogrogto ay isbedbedesho waxaa inoo caddeeyo o inoo sheegay nebigeenni moxamed calayhi afdal asalaatu watasliim quluubu lcibaadi bayna usbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa addoommaha quluubtoodu waxa ay ku dhex jiraan laba farood oo ilaahay farihiisa ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u beddelaa oo uu ragaa sida uu doonaayo quluubta bani aadamku inay isbedbedesho nebigeennu calayhi salaatu wasalaam mar kale isagoo caddaynaya wuxuu yidhi markuu ka warramay fitnooyin fara badan oo iska daba imanaya oo midibata ay ka dambaysa ay ka xoog badan tahay iyo fitank fitanka noocaasi ahi quluubta bani aadamka sidaay u beddelayaan isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegaya wuxuu yidhi yusbixu arajulu mu'mina wa yumsi kaafira ninbuu waagu u bariyaa isagoo mu'mina gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaaloobay wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafira ninbuu gabalku u dhacayaa isagoo mu'mina waaguna wuxuu u bariyaa isagoo gaala isbeddelka intaa leege diineed ee qofka ku dhacay waxaa sababay waa isbeddel qalbigiisa ku dhacay qalbigii ayaa ka guuray halkii hore oo meel kale u guuray shakino kuma jiro ilaahay subxaana wa tacaala quluubta bani aadamkee uu bedbedelaayo isbeddelka noocaasee ku dhacaya inuu leeyahay asbaab asbaabtaasoo ka imanaysa bani aadamka laftooda oo bani aadamku waxay sameeyeen ayaa sababu noqda qalbigoodu inuu isu rogo xagga wanaagga iyo khayrka ama qalbigoodu inuu u guuro u jeesto xagga sharka iyo xumaanta maadaama qalbigu uu yahay mid sidaa isu bedbedelaaya ilaahayna subxaana wa tacaala ka xukumaaya uu yahay wuxuu farabadin jiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam in badan inuu ku ducaysto ilaahay qalbigiisa inuu u rogo xagga khayrka iyo wanaagga allahuma yaa muqaliba alquluub sarif qalbii calaa taacatik allaha qalbiyada rogrogee bedbedelow qalbigayga waxaad u jeedisaa aada u rogtaa xagga daacadaada iyo adiga inaan ka amar qaato oo aan ku toosnaado waddadaadii jeexday qalbigu waa markasu taxakum fi linsaan waa halka insaanka laga maamulo oo insaanka halka laga maamulaa maaha maskaxda ku jirta madaxa halka laga maamulo insaanka waa qalbiga rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa inoo sheegay maskaxdu waa maxadada ama waa kaalinta labaad amarada qalbigu uu soo siiyo ama ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaan ayay maskaxdu usii gudbisaa xubnaha intooda kale wuxuu uhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo caddaynaya qofka bani aadamkaa xubnihiisa inta muuqatiyo inta qarsoon xubinta maamushaa inay tahay qalbiga alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kullu waidaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalb wuxuu leeyahy nabigeennu calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamkaa jidhkiisa waxaa ka mida xubin xubintaasi haddii ay hagaagto xubnaha kaloo dhammina way hagaagayaan xubintaasi hadday xumaatay kharibnaato xubnaha kaloo dhammina waa la kharibmayaan waar hooy ogaada xubintaasi waa qalbige xadiidkaasi wuxuu si cad u sheegay qofka bani aadamkaa halka laga maamulo ee waxa uu samaynayo o dhan khayr iyo shar ama ha ku hadla ama xubnihiisa kale ha sameeyaan maa ya'ti wamaa yadar wuxuu la imanayo waxa uu ka tegaayo dhammaan waxaasi inay ka soo fulaan qofka bani aadamka qalbigiisa arrinta noocaasina waxay dareensiinaysaa qofka maqla ee warka nebiga calayhi salaatu wasalaam rumaysan inuu ku dadaalo hagaagga qalbigiisa oo xubinta uu ugu ilaalin badan yahay ee gaadhka uu ka hayo ee caafimaadkeeda iyo nolosheeda uu ku dadaalayo ee hagaaggeeda iyo toosnaanteedu warwarka u badan uu ku hayaa waa inay noqoto xubintaa xubnaha kaloo dhami ay ku xidhan yihiin waxay ku tusaaleeyeen saxaabada qaarkood sida abu hurayra radia allahu canhu qalbiga kalmeliki liljunuud sida boqorka ama ninka madaxda ee ciidamada uu yahay amarka uu siiyo ayaa ciidamadiisu ay qaataan wanaag hadduu faro kaasay ku dhaqaaqaan xumaan haddii uu ka reebana xumaantaasi way ka hadhaan waxun haddii uu farana waxaa xunay uu faray xaggiisa ayay u jihaystaan sidaasoo kale ayuu qalbigu uga dhigan yahay qofka bani aadamka xubnihiisa qalbigu wuu xanuunsadaa waanu caafimaadaa ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala dadka qaarkood quluubtoodu inay tahay quluub bugtoo xanuunsanaysa fii quluubihim marad xanuunada qalbiga ku dhacaana waa laba nooc maradu shahwati wa maradu shubha xanuunka la dhaa xanuunka shahwada kaasoo ah qofka qalbigiisu inuu jeclaysto uu ka daba dhaco waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday uu ka xaaraantimeeyey ee naftiisu ay doonayso xanuunka labaada qalbiga ku dhacaana waa maradu shubha waa baatilku qofka inuu xaq ula ekaado oo xumaantiisu ay u muuqan weyda mid qurux badan uula muuqdo labadaa xanuun ayaa ku dhacaa dadka quluubtooda dadka qaarkood quluubtooda way caafimaad qabtaa oo labadaa xanuunba way ka badbaaday dadka qaarkood quluubtooda waxaa ku kulmay maradun wa sixa xanuun iyo caafimaad dhinac haddii laga eego way bad qabtaa caafimaad bay haysataa dhinac kaloo qalbiga laftiisa ka mid a haddii la eegana xanuun iyo bukaan baa haya labaduna waa ku kulmi karaan qofka bani aadamka qalbigiisa sida jidhkiisan muuqdaba labadaasi ay ugu kulmaan oo xubnaha qaarkoodna ay u noqdaan ama dhinacyada qaarkood kuwa buko xanuunsanaya dhinacyada qaarkoodna ay u noqdaan kuwa caafimaad qabo awooddoodu ay joogto qofka bani aadamkaa halka dhab ahaan awoodda uu ka yeesho iyo tamarta uu ku shaqeeyo ee khayrka xaggiisa uu ugu dhaqaaqo ama naftiisa xumaanta uu kaga xakameeyo iyo halka qofka bani aadamkaah uu ka daciifu ka taag dareeyaa waa qalbiga haddii qofka qalbigiisu awood uu leeyahay jidhkiisani haba noqdo mid weyd oo aada u dhuuban tamar fara badan buu yeelanayaa haddii qofku xagga qalbiga uu ka daciifo uu ka tamar dareeyo awoodda muuqaalkiisu si walbaa u xoog badnaato wax allaalo wuxuu qaban karay wuxuu ku dhaqaaqi karaa ma jirto arrin kastoo uu isku dayana qofka bani aadamkaahi uu ku fashilmaya qofka bani aadamkaa qalbigiisu inuu xoog yeesho waxyaabaha sabab waxaa ka mid a culuulhimma inuu yahay qofkaasi qof meel saro wanaagsan hiigsanaya waxaa ka mid a qalbigiisu inuu xoogaysto الإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى وطاacته واstiqaamath عalى طariiqihi wa sabiilih inuu ilaahay rumaysan yahay qofka qalbigiisu oo ilaahay u adeecaayo oo uu ku toosan yahay waddada rabbi subxaana wa tacaala u jeexay nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay addoommuhu inay kala xoog badan yihiin kuwooda xooga badanna ilaahay inuu jecel yahay halka ay ka kala xoog bataan marka koowaadna waa qalbiga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almu'minu اlqawiyu المؤمن القوي خyر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيiف مؤمiنka qwigaa qaلبigiisu awood uu leeyahay iyo iraado doonis go-an oo khayrka iyo wanaaga uu doonayo usoo jeedo iyo culuو الhimة meel sare inuu hiigsanayo ay u calaamadsan tahay مؤminkaasaa ka khayر badan ilaahayna uu ka jecel yahay مؤmiنka ضaعiifka ah aslhaana waa sheegnay taagdaradu halka ay ka soo maaxaysaa inay tahay qalbiga awoodduna halka ay ka imanaysaa inay tahay qofka bani aadamka qalbigiisa qofka bani aadamka ahi dhab ahaan halka wax uu ka arkaa waa qalbigiisa indhabeelka u darane qofka bani aadamka ku dhacaana waa indhabeelka qalbiga haddii qofku indhaha qalbiga uu beelo indhaha wejiga kaga yaalla waxa wanaagsan kuma arki karo ilaahay baa inoogu sheegay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim kufaartu inay leeyihiin indho laakiin aanay waxba ku arkahayn walahum acyunu laa yubsiruuna biha indhay leeyihiin laakiin indhaha xaqi ku arki maayaan waayo indhaha xaqa lagu arko ee indhaha wejiga ku yaalana xaqa tuse u tilmaamay u sheegaa waa indhaha qalbiga gaalnimaduna qofka indhahaasi ayay tirtaa fa inahaa laa tacmal absaar walakin tacma alquluub alatii fi suduur ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi indhaha la beelaa maaha kuwa wejiga ku yaallo oo qura indhabeelka runtae dhabtae xaqiiqadaahi waa indhabeelka qalbiga in qofka qalbigiisu indhabeelo haddii qofku uu indhabeelo oo xagga qalbiga uu ka indhabeelo xaqa quruxdiisa iyo wanaaggiisa arki maayo foolxumada ay leedahay gaalnimada nifaaqa macaasida iyo xumaanta noocyadeeda kala duwan waxa uu noqonayaa mid ka indha saaban buu noqonaya waxaa ka dhimanaya dareenkii iyo ixsaaskii uu ku dareemi lahaa arrimaha noocaasiya waxaanuu isu arkayaa inuu yahay mid xaalad wanaag ku sugan iyo isagoo dhex fadhiya xaalad aada iyo aada u xun waqad khaaba man dasaaha iyadoo arrinkiisu uu yahay ayaa waxa uu isu arkayaa xaalad qurux badan inuu dhex joogo ilaahay baana subxaana wa tacaala inoo sheegay zuyina lahum suu acmaalihim waxaa loo qurxiyey camalkoodii xuma waayo qalbiga ayaa ka indhabeelay oo ka tamar iyo awood beelay oo xumaanta foolxumadeeda inay arki waayaan sabab ugu noqday quruxdii wanaaggu uu lahaana isaga ayaa ka indha tiray wuxuu inoo sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam quluubtu inay u qaybsanto quluub cadcad oo nadiifa iyo quluub madoobaatay oo daamurka ka madow waxaa quluubta caddeeya waa iimaanka iyo toosnaanta iyo camalka saalixa ee qofka muuminkaah uu sameeyo mar walba caddaan buu sii kororsanayaa inta waddada saxdaa uu hayo waxaa quluubta madoobaya waa gaalnimada waa munaafiqnimada waa macaasida nooceeda kala duwan wuxuu yihi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa tucradu alfitanu cala alquluub ka cardi alxasiiri cuudan cuuda quluubta waxaa saf ballaadhan usoo gasha fitanka fitnada halkan waxaa looga jeedaa wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay oo addoomihiisa u diiday ama wax kastoo sabab u noqonaaya waxa ilaahay addoomaha u diiday uu ka mamnuucay addoommuhu inay ku dhacaan ama ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faray u diray addoommuhu inay dayacaan waxyaabahaasa saf ballaadhan usoo gala qofka bani aadamka qalbigiisa waxaa saf ballaadhan usoo gelaya gaalnimadii qalbigaaga inay gashay doonaysaa gaalnimadu nifaaqu wuxuu doonayaa qalbigaaga inuu galo xiqdiga iyo xasadka iyo caloolxumadu qalbigaaga inay gasho ayay doonaysaa xumaanta jacaylkeedu qalbigaagay boos iyo meel ay ka degto ay ka raadsanaysaa tuugada iyo dhaca iyo dulmiga iyo boobka iyo musuq maasuqa xanta iyo cayda duudsiga xaqa dadku ay leeyihiin dulmiga makhluuqaadka noocyooda kala duwan dayicitaanka xuquuqda ilaah iyo xuquuqda khalqiga waxaasoo dhami saf ballaadhan bay qalbigaaga u soo gelayaan wuxuu sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi natiijadeedu waxay noqonaysaa quluubtii inay qaybsanto horeynu u sheegnay quluubtu inay ku kala duwan tahay xagga caafimaadka quluubta qaar ay caafimaad qabaan qaarkoodna ay bukaan quluubtu inay ku kala duwan tahay xagga awoodda iska caabiga quluubtu ay iska caabido ciidamada sharka ee weerarka ku soo qaadaya ee safka ballaadhan u soo gelaya waxaa marba ay leekaanaysaa caafimaad qabka iyo awoodda qalbigu inta ay leeg tahay hadduu qalbigu yahay mid taag daran hadduu yahay qalbigu mid weyda hadduu yahay qalbigu mid xanuunsanayo bukaan ah hadduu qalbigu yahay mid laxaadka indhaha la oo waxba aan arkahayn hadduu yahay qalbigu mid bilaa aqoon ah hadduu yahay qalbigu qiimaynta dhabtahay mid ay ka maqan tahay wuxuu noqonayaa weerarka noocaasiyo mid u nugul ciidamada sharka mid u jaba ayuu noqonayaa qalbigu hadduu yahay mid xoog badan oo caafimaad qaba oo indha qaba oo aqoon ilaahay u leh iyo daar alaakhira garanaya xaqirnaanta adduunyada qalbigu haddii uu yahay mid si dhaba u qiimaynaya arrimaha oo shay walba halkiisa dhiga oo ilaahay ugu nicmeeyey nicmatulxikma weerarka noocaasa isaga ayaa ku adkaanaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xataa tasiira alquluubu calaa qalbayn weerarka noocaasi markuu quluubta ku dhaco quluubtu waxa ay noqonayaan laba nooc nooca koowaad waa qalbun aswad mirbaad kalkuuzi mujakhiya laa yacrifu macruufa walaa yunkiru munkara qalbi madow buu noqonayaa aada u madow madow sooco khaalisa midabkiisu uu noqday waa qalbi daboolmay oo dahaadhmay daxalbaa dusha ka fuulay wuxuu noqonayaa qalbigaasi xaggii midabka midabkaa madow ee naftu ay neceb tahay waxa uu noqonayaa qalbigu waa weel ama khayr baa gala ama shar baa gala wuxuu noqonayaa weel foorara oo shar mooyaane khayr aanu gelahayn sharku xagga hoosu kaga imanaya hadduu doono laakiin khayrkii wuu ka foorara wuu ka yaacaya khayrkii wuu ka daadanaya waa ka silbanaya waa koob la foorariye oo kale xumaanta noocaasi qalbiga marka ay qabsato way dhabanaaninaysaa qofka qalbigiisa heer buu gaadhayaa aanu kala garan waxa wanaagsan iyo waxa xun waxa wanaagsan waxa wanaagsan uu la fool xumaado waxa xumina uu la qurux badnaado in fara badan oo dadka ka mid a waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay maxay tahay sababta wanaagga quruxdiisa ay u arki laayihiin maxay tahay sababta waxa ay ku jiraan foolxumadiisu ay ugu muuqan laadahay sababtu waxay tahay qalbigooda ayuu weerar ku dhacay weerarkaana qalbigu uu ku jabay waxaanu gaadhay heerka ah qalbiga nooca labaad waa qalbigii iska caabinta sameeyey waa abyad mithlu safa laa taduruhu fitnatu maa daamat isamaawaat waalard waa qalbi aada iyo aada u cad marka xagga midabka la eego marka la eego sida aanu sharku u gelahayn maaha buushka oo kale oo buushka haddaad sun ku shubto iyo haddaad wasaq ku shubta wuu cabbayaa laakiin qalbigaa fiican wuxuu ka yahay sharka sida sallaxa siman ee meel yaroo godanna aan lahayn shar gelayaa ma jiro si kastuu isugu dayo sharka waa iska caabinaya waa iska celinaya walihaada baa sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah ardaygiisii ibnulqayim wuxuu ku odhan jiray talaa aada u qiimo badan isagoo siinaya ijcal qalbaka mila zujaaj walaa tajcalhu kalisfind qalbigaaga waxaad ka dhigtaa saa quraaradoo kale quraaradda waxaa lagu dul shubaa ma galo ma cabto mana sharaabto ha ka dhigin qalbigaaga sida buushkaoo kale buushku wixii lagu shubabaa wuu cabbaa waa marka sharka laga hadlaayo iyo fitanka noocyadooda kala duwan wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qalbiga noocaasa ee awoodda badan sida sallaxa oo kale ee nuurkii iimaanka iyo islaamku uu caddeeyey iyo toosnaanta iyo daacadu fitna inaanay dhib ahayn maa daamat isamaawaat walard wuxuu leeyahay awood uu iskaga caabiyo shar kasta oo soo weerara dhawaaq kastaoo baxaa oo shar iyo xumaan ugu yeedhaya waa ka adkaysanaya wuxuu leeyahay awood uu iskaga caabiyo iskaga xejiyo si sahlanna ugu hoggaansami maayo oo ugu dayan maayo dadka sharka iyo fitnada ugu yeedhaya quluubta bani aadamku waa maxalu nadar illaahi subxaana wa tacaala waa halka ilaahay addoonka uu ka eegaayo qiimaynta ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu uu ku qiimaynayaa halka ay ku wajahantahay ay ku socotaa waa qalbigaaga waayo qalbigu waa ka haddii uu hagaagsan yahay inta kalena ay hagaagayso haddii uu xumaado inta kalena ay xumaanayso nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaqiiqada noocaasi aynoo sheegay wuxuu uhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo xaqiiqada noocaasa ka warramaaya inuu ilaahay quluubteenna eegaayo ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay eegi maayo sawirkiina iyo muuqaalkiinan guud kaa ilaahay idinku qiimayn maayo qof wax ku helayaana ma jiro haddaad castahay iyo haddaad madowday haddaad dheerta iyo haddaad gaabantahy haddaad qurux badan tahay iyo haddaad dadka la fool xun tahay taa waxna ku heli maysid ilaahay agtiisa waxna ku waayi maysid sifaatun dardiya baa la idhaahdaa ammaanna laguma helo abaal marinna laguma helo mid xun iyo mid wanaagsan toona cidna laguma dhaleecayn karo addoomahana ilaahay uma ogola xataa inay isku caayaan oo ay isku dhaleeceeyaan ina akramakum cinda allaahi atqaakum taqwadana maxalkeedu waa qalbiga laakiin sifaadka noocaasi ma aha sifaad muktasaba oo bani aadamku iyagu ay u yeedheen oo inay yeeshaan sabab ay u noqdeen waa wax ikhtiyaarkooda la-aanti yimi marka waxna ku heli maayaan waxna kuma waayaan ilaahay wuxuu eegayaa quluubtiinna waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu eegayaa camalka aada samaysaan qalbigu waa meesha qofka bani aadamkaa taqwadu ay ka gasho taqwadu oo ah xubu ddiin wa xubu alcamali biddiin diin jacayl iyo diinta ku dhaqankeeda qofku inuu jeclaadaa halka ay gasha waa qalbiga kadib ayaa arrinta noocaasi ay u soo tallaabaysaa oo u soo gudbaysaa qofka bani aadamkaa xubnihiisa acmaasha qofka bani aadamkaa uu sameeyaa waxay u qaybsantaa camal uu sameeyo qalbigu oo xubnaha kale aanay la samayn oo aanay la qaban iyo camal xubnahan kale ay samaynayaan laakiin asal ahaan ka soo fulay qofka bani aadamka qalbigiisa wa acmaalu lquluubi hiya aslu acmaali ljawaarix acmaasha qalbigaa asal u ah iyo aasaas acmaasha xubnuhu ay sameeyaan wa acmaalu lquluubi afdalu min acwaali acmaali ljawaarix acmaasha qalbigu uu qabtaa way ka fadli badan tahay acmaasha xubnaha muuqda ay sameeyaan acmaasha asal ahaan qalbiga ku jirta faraceeduna xubnaha usoo tallaabo iimaanka ayaa ka mida iimaankuna waa asalka wax allaaliyo waxa qofku camal uu samaynaayo maxabada jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka iyo diinta weynaynta xishoodka rajada baqaha tala saaradka muraaqabada acmaalu ljawaarix acmaalu lquluub aad bay u tiro badan tahay waanay ka fadli badan tahay kana qiimo badan tahay acmaasha xubnaha walihaadaa qofba waxa uu ka toosnaan badan yahay qofka uu ka badsado acmaasha qalbiga qofba waxaa acmaasha jawaarixda uu ka badsadaa acmaashiisa jawaarixduna ay ka wanaagsantahay ka qurux badan tahay inta uu ka helo acmaasha qalbiga waa acmaasha qalbigu iyada asal u ah acmaasha jawaarixda iyo acmaasha intan muuqata qofka bani aadamka ay camalka wanaagsana uu samaynayaa raad buu ku yeeshaa qalbigiisa camalka xuna uu samaynayaana raad buu ku yeeshaa qalbigiisa acmaasha xunxuni waa wasakh waa uskag waa kudaafad iyo najaas qofka bani aadamkahay qalbigiisa uu marinaayo waa kaynoo sheegay ilaahay subxaana wa tacaala dadka qaarkood quluubtooda dahaadh iyo daxal dusha inuu ka fuulay kallaa bal raana calaa quluubihim quluubtooda raan daxalbaa dusha ka fuulay maxaa sabab u ah maa kaanuu yagsibuun xumaantii ay samaynayeen baa sabab u noqotay inay quluubtoodu ay ay madoobaato oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayumaa qalbin ushribahaa nukitat fiihi nuktatun sawdaa qalbi kasta oo fitanka iyo sharka iyo xumaanta aqbala shaambad iyo bar madow baa lagu dhuftaa baraha madoobi way iska daba imanayaan hadduu qofku toobad keeno saqula qalbuhu daxalkii baa ka dhacaaya bir marka hore daxalaysatay oo la qolofriday oo la lisay oo caddaankeedu u soo noqday oo kale ayaa qalbiguu noqonaya laakiin hadduu xumaantii sii wado waxaa kordhaya baraha madmadow ilaa qalbigu sidii aynu sheegnay ee nebigeennu calayh isalaatu wasalaam uu inooga warramay uu madoobaado camal kastoo wanaagsan oo qofka muslimkaah uu sameeyaa qalbigiisa raad buu ku yeeshaa waxaanuu sababaa qalbigiisu inuu xoogaysto in araggiisu uu farabato caddaantiisu iyo quruxdiisu inay ziyaado wa ayumaa qalbin ankarahaa nukitat fiihi nuktatun baydaa qalbi kasta oo xumaanta weerarka ku soo qaadee safka ballaadhan usoo gashay iska diido iska difaaca oo cidda ugu yeedhaysa ama shaydaan ha noqoto ama naftiisa ama saaxiibbada xunxun iyo rafiiqa aan wanaagsanayn ha ahaadaane yeedhmadiisa aqbali waaya barcad baa lagu dhuftaa buuhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam baraha cadcad baa kordha iftiinkaa qalbigu qofka dusha ayuu ga soo baxaa waxaanu sababu noqdaa qofka khayrkiisu inuu bato sharkiisuna inuu yaraado ayuu sababu noqdaa qofka bani aadamkaa qalbigiisa wax hagaajiya oo qalbigiisa xoogeeya oo indhaha u fura waxaa ugu xoog badan alqur'aan alkariim inuu qofku qur-aanka kariimkaa rumeeyo qur-aanka qofku inuu akriyo macnihiisa inuu barto inuu fahmo markuu akrinaayo macnihiisa inuu u fiirsado isla markaa inuu ku waana qaato ilaahay baa sheegay subxaana wa tacaala qur-aanku inuu yahay shifaa lima fi suduur wax allaalo waxaa xanuun qalbiga ku dhaca wax allaalo waxaa booq qalbiga ku samaysanta ayuu qur-aanku dhayaa waanuu bogsiiyaa biidni illaahi subxaana wa tacaala wanunazilu min alqur'aan ma huwa shifa waraxmat lilmuuminiin marka koowaad wuxuu shifa u yahay qofka qalbigiisa waayo qofka caafimaadkiisa koowaad wuxuu ku xidhan yahay qalbigiisa xanuunka u daranna waa xanuunka qofka qalbiga kaga dhaca qur-aanku marka koowaad halka uu shaafiyaya waa qofka bani aadamka qalbigiisa waxaa qofka bani aadamka qalbigiisa anfacaa aad buu u tiro badan yahay biidni illaahi subxaana wa tacaala duruusa soo socota ayaynu kaga warrami doonaa ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina fahamsiiyo qiimaha hagaagga qalbigu u leeyahay qofka bani aadamkaa inuu ilaahay quluubteenna ka dhigo mid ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan ilaahayna u noqoto u toobad keenta rabbina subxaana wa tacaala hayin oo u hoggaansan wallahu aclam waxka billahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina moxamed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu